ciidanka mahadsanyihin somali vision oo mayb waha barnaamijkan nin fuliyan waa barnaamij lan baahanaayo waa an rafiiqad lan baahanaayo gobolkan boqol guud ahaan kulley dare masan waa meel hirhiringu inti mayb waha dadkan meeliyo fadaayan iyo indeero korna hay-addii inta koytay mayb waha taabgeliydi ciidanka mahadnagaana hay-addii kale oo iyana mayb waha barnaamijkan hadhiibtinada sem iyana mayb waha mahadnagaana barnaamijkiisada lanka talagalaya an fuli mayna eed unku rajayane unku codsadaane inti maybu aha ninin ziyaadi saddeedii bilood afartii bilood madoona hana booqada waxaa farxad nolaa maanta inaan gebagabayno amba gunaanadkii aan joogno mashruucii in rafiiqida ahaa labada maalin ugu dambeysay ee laga fulinayo istaarka degmada xudur ay fulinayeen hay-adda serf revision hogaaminayo doctor coshin hay-adoo fanka ka heshay hay-adda relief somaali gurmas relief somaali run ahaantii waxay noo tahay farxad weyn ina waxay ahayd intaanoo bukaana indhaha loo fiiqo oo aragga la muddooyin sanadooyin ah run ahaantii waxaad dareemi kartaa baahida qofka marka indhaha loo fiiqo owqa marka indhaha loo fiiqo aragga u arko sababta waxaa waaya baahida ama baahiyaha aasaasiga bini aadamku leeyahy waxaa ka mid a aragga oo nimcooyinka rabbi baxsha ay ka mid tahay ciidan u baahan wax yar oo mxnaaha maxay ahayd gurmada ah u baahan qofkiina la dhibaatoodo sanadooyin badan oo indhalaan uu yahay oo xataa mashqusho oona tegi karin waxaa ku mahadsan dadkii fankan soo dhiibtay oo soo gaarsiiyey degmada xudur iyadoo ognahay in magaalooyin kale baahiyahan qaba ay jireen laakiin haddana soo doortay maanta degmada tan xudur u damqaday meel aan dadkaba inta badan heeraha imaan karin maxay ahayd barnaamijyada kale aan laga filin diiwaanka noogu jiro aan gaarsiino iyo baahida jira
ilaahay baa mahadsan oo noo suurtageliyey
nagu hanuuniyey inaan helno tiamkan self defision oo run ahaantii aan ognahay dad oo aan ku ognahay dad gurmud badan inay yihiin oo gobollada inta badan tago ilaahay baa mahadsan oo noo suurtageliyey inay hawshaan si fiican noogu dhacdo qalliinka inay si fiican noogu fulo mashruucan waxaa maalgelisay hay-adda gurmed somal relief oo ugu deeqday sanadkan dad gaarayo afar boqol oo qof reer xudur ama gobolka bakool waxay nasiib u heleen in konton qof loo sameeyo qalliinkaas in loo sameeyo ayay nasiib u heleen alxamdulilah laba maalin labada maalin aan shaqaynaynay dadku way ka badnaayeen kontonkaa qof baahiduna intaas way kasii badnayd laakiin tan waxay noo ahayd insha allahu bilow fiican hadduu ilaahay idman waxaan rajaynaynaa marka dambe oo aa imaanayna haddii nafteennu ay gaarto in tirada iyo baahidu insha allahu intaasba ay kasii badan doonto insha allah walaalaha gurmed somali liif waa jamciyad u taagan mar walba inay u adeegto bulshadeeda gaar ahaan kuwooda tabarta yar mashruuca mid lamidna waxaa laga soo fuliyey dhammaan gobolada soomaaliya oo mar walba
dadkii manaa manaa halabahdanka hadiisu war aragowka kuhere xubnaa meelanka liidito oo mar walba maaragtay u taagan dhiirigelinta iyo barnaamijkan sida uu qabsoomi lahaa asagana si gaara ayaa uga mahadnaqaynaa dhammaan bulshadana siday uga faa'iidaysan waxaan rajaynayna insha allahu inuu ilaahay way farhad wiigningaa geeka alxamdulilah inuuna dad walaalahayn ee hindho lanka bani aadanka haddiisu war aragowka kuhere xubnaa meelanka liidito kumudate haddii war aragowka kuhere lankusie langaday ilaahay gudridiis waaye walka sabre laakiin meelanka liidit waaye langusu walaargaw oo hindhaleen fiigi way limiday lang mudaas dhaladee limiday mas waayil haaday mas dhalinyar haaday waayo walaaragga iyada muhiimagate alxamdulilah wayba angmahanaqaasana ilaahay inku tugasaana dadki manaa ha labahi deegdan ha labahi i dadkana geysiib ilaahay inku tuuga in ilaahay dembejo dhaafa io kan waalajo ilaahay dhaafa ilaahay wal kheer qaba ilaahay galanto ha geliye ilaahay anku tuugu dadwaaye liingaetin oo qaabkan liin suubiatin ducaadin mustajaabu lankusian do'a insha allah taas way waaha waysin ku sideeyni dadkaasan do'aytan dadka deegdaha dhiibbidii ee runtii angmaha naqaana heedda gurmud leeraw oo deegdaha dhiibtililey angmaha naqaana unoo ka hadlaan afka bulshada gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur unoo ka hadlaan eeda mahadbilaankan ka jeediyaana dadkiwe oo deegdahan inka talagalay runaantii dadkan way bahayaana ditore editorial dad oo geeka sbiikoro masanhayna inta ku dhoofo koro safar gala kor mahayn run ahaantii yo lacag laan eh bilaasha lankinshaani arantee runtii ee, mahadbillah arngaan jeediyaan eed yeedan kamaansinyin hay-adda ah, hoolin fuliyeyna seef ee, fishon a dhere hay-adda macnaha hoolin galanta la galay mase fuliyday ee, wala laan- laankatala galay dhii arantan suubidayna mahadbillah arngaan jeediyaan run ahaantii ee, runtii ditore deegaanka- deegaamada wanaga saadiib aragdiw konton qofoodu dadkinaatee haindholnin fiigisi ulninin sheegow waan codsigaa inuna ka jarti dad badan oo maanaa kumaniyaal eh ayaa deegaankan ka nool oo maanaa aragga la masagaan hindho gebku arang wayba codsadaane heedi gurmud leraw oo haa ka deegdi inay umatan liin gargaar han deegdi mar lamaad iyo mar saddexaad wayba ku codsadaane ani maanaa dadkan eeda maanaa aan dhibaataysiyin dad go'doonka jara oo meelaniin baha korna oo diya aan lugaaya korna diyaaradayla karaawo meel diyaaradayla kuraawate lankaas ka dhiiriyey masaa arintaasaa ka tala gale usoo inta deegankan walahan ku jarna oo lankale usa heblan haraanan jara gurmudkan hanfadii marlamadi marsadada wayba ku codsadaane aniga gurmudkan dhamade hanin diran eediyeeda maanaa arintaasan ka farhasigna eediyeedaana ka hambalyeeyana wayba leenaa wal kheer gabanasansii yallana run ahaantii barnaamijkan barnaamij una eedanka ka baahanaynu dad dadkanku badan waleer on lahayn kumaniyaale ya deegankan ka nool oo maanaa gurmud ambaan oo eh, ambaan eh, hindhafiigad ambaan a jare wayba codsidaane hay-adda gobolada eh, meelo fogfog jaran oo maanaa diyaara waa transportation hayna dadjay dhibaataysanyi aniliin gargaarane ee qur-aanka ilaahay laka sheegi yo wayba fadaanaysiin maanaa gargaarkaas eh, anfadaydan siisin baan taan ka tala galan isoo laasin qasamna isoo laasin tuugna yo arrintan ka tala galan insha allahu arrintaasna wayba fadaane unun reer u dur haddii unana abaal aan ku hayna dadki gurmudkan infadi insha allah eed iyadaasin kamaadnaqe ditoorka hindhoogan fiigi waako ditorkooshin ha leere ilaahay inti dembijay dhaafa oo ilaahay war kheer gab ilaahay hasii ando ay waalidiintii oo maanaa hindholin fiigi haddeetiin barnaamijkaas eed maanaa anka tiig aan dhiirigeliyisiigna insha allah waybasin ku rajeenaysiigna aragin iyoon ito walaay intii markan langoloo bicin farjey inti jar inti mar dembi manaha arajay zaa'id nagada iyo ilaahay siin ku tuwanisiin bini aadanka jirshay may ku kooban yahay meelo badan hindho may ku mid yihiin meelo inka muhiimsan ku mid yihiin een nankii walna inku qobaday ama intan bulshada una arago hayna intan waayele una arago hayna nankii walku qobaday indhoojo infiigay geeka arajo han kulmi maynoo mudan yahay inuna erna waa mahadsan tahay waana mahadsanyiin een geeka una mahadnaglayniin furan mayn mahadnagaane een hay-adda la idhaho gurmad somali relief iyo mayn mahadnagaane iyo safe vision lamadii hay-adood toona qarash ka biidi toona howlo fuliidiyo may ku socdee doctor coaching mahadnagaana eedanka mahadnagaana boqolkiiba boqol een may leenaa mahadsantiin aan leenaa doctorial maysin sheegane een baahida oo indho konton kun qof layma ka kooban walaalow ku yaaba in dad badan oo sidan amal oo waayele ah oo geeka ambaahan in dhooja walla ku qobad ama indhafiglan suubi een maysin ku codsadaan in mar lamaad in mar saddexda ka nagataan gobolka bakool magaalo madaxiisa xudur iyo deegaanada kale ee gobolka ku tirsanba in ha ka nagataan dadkaas walan qobataan isiigna wala ku helaasaan ajara ku helaasaan xasanaadna ku helaasaan hay-adan sahatanin sheegdi shaqada beesilaangu een daawada beesilaangu okyaalaha la siin sheegna doon wala dhanba in relief ayin oo beesilaang ay free ayin yalanin sheegi hay-adda gurmad iyo safe vision eedan mahadsanyiin isiigna maysinku tuugane oosinku badane in dhakhaatiirtii iyo hay-addii qarashka habiidi in indo aytan doctoorka gaar ahaan indo aytan doctor coaching indo aytan howlan howl muhiim ay ahayti qaybta inka muhiimsanayti bini-aadanka oo indho iyo walla ku qobaday walla ku yaabaytan kalanna insha allah yooba hanagada doona hoba ilaahay edama may kalo meelan kuma hadnagaana wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo guud ahaan walaanhaska dubradi may kale uma hadnagaane wasaaradda caafimaadka gobolka bakool sujuwaanka horeey sujuwaad maamulaha degmadaha kiiga sida dhakhtarka doctor ismaaciil oo kale runtii walla kama hadnago kuwar qabtan anu sahaada jarnay isbitaalkan degmada xudur intii dhakhaatiirta ninka koyna ka hor dhibkuna qabna isiina kuwar qabtaan dad badan oo dhallaanay ama hooyooyin umulaasa in daywuraha ka dhamatay in dad badan qarashan biikon daywuro qarash ka baheen dhabaheen madii dhakhaatiirta walaa dhow ilaahay noo badbaadi dhakhaatiirta mahdiya isku leh wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfurasku leh maysi gaar ahaan mar saddex imar lamaad amaha nagaane hay-adda gurmad oo qarashkan biidi iyo hay-adda fuliidi oo discorcotion ku socdo safe vision la eraw iyada amaha sintiin isiigna khayr walsiin rajeene caafimaad taam ee siin rajeene oo bilaa magacan xuseen cali maxamed al aree ilaahay gobolka boqol degmada hudur ee ka noola ilaahay malaa halatumo ilaa umbilood iyo ilaa ku ajiisnaay geeg alxamdulilah waa iin feegi ilaahay madadkaynin gurigudanta qoyaanin feegi alxamdulilah beeslaagan ninka feegi oo keelo nin gili taasaan kama hanagaan abaabe maxamed umar cabdulaahi yo ila obada yalla iin feegi alxamdulilah tumo sagaal bilood badan sagaalkeetan idhi walma ku argaan tan maaragna wala ku argay alxamdulilah wala ku argay gurmad soomaali relief yo infulihoo laasnreed faami mamad handholli iin feegi eedi eeda ang mahasan fadhigaya liinka kooy mahatankuwiin horta maabajarta